بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol sagaashan iyo shanaad min suurati aali cimraan fastajaaba waxaa ajiibay lahum iyaga rabbuhum rabbigood baa ajiibay weeyaan ayib rabbigood waa yeelay waa aqbalay wey muxuu ku aqbalay annii laa udiicu biannii anigu laa udiicu ma dayacayo camala caamilin mid camal falay camalki oo minkum idinka idinka mida mu'miniinay min dakarin ow unhaa mid lab iyo mid dhadig midow yahaba waxay ka dhigan tahay mid camal falay camalkii ma dayacayo sawaaun kaana daalika alcaamilu kaa camal falay ahaayaa min dakarin mid lab ow unhaa mid dhadig kuu doonaba ha noqdee waan hawaabinayaa wixii uu sameeye oo khayraada ayaan ka hawaabinayaa waan aqbalayaa wey ee raggi iyo dumarkii la dhihi maayo nooc ka mida la aqbalaya nooc ka midana lama aqbalayo lama dhahayo mar hadday diinta ilaahay ku wada sugnaayeen mar hadday daacadii iyo cibaadadii si siman ula yimaadeen ilaahay wuxuuba yidhi bacdukum barkiin mu'miniiney iyo gabdhaha mu'minaadkaadow ilaa min dakarin ow unhaa baa la yidhi moogtahay bacdukum barkiin rag iyo dumar waxaad tihiinba min bacdin barka kale xaggii ayuu ka ahaaday sidaa weeyaan bacdukum min bacdin barkiin barka kalow ka ahaado waxa weeye kan lab mid dhadig baa dhashay midda dhadig waxaa dhalay mid lab baa dhalay fa kullukum min aadama aw xawaa kulligii nebi aadam iyo xawaa ayaa ka ahaateen marka bacdukum min bacdin waxaa kaloo weeyaan fawaabka iyo daacada rag iyo dumarkii la yimaadaba wanaag abaalkeedou leeyahy ciqaabkana waxaa weeyaan macsiyada iyo xumaha kan la yimid haddaan xag rabbi laga cafin bacdukum min bacdi waxaa la tilmaamayaa baa layidhi kan lab iyo kan dhadig abaalmarinta ilaahay agti waa ka siman yihiin u kala badi maaha waxa weeyaan labaduba abaalmarin wanaagsan bay leeyihiin say u kala camal iyo wanaag badnaayeen hadday camalkoodu sinaa kan raggaa iyo kan dumarkaa halkaa waa ka siman yihiin abaalmarinta waa ka siman yihiin oo la dhihi maayo ninkaa xoog badnaa ninkaa mas-uulka ahaa qofka dumarkaa ninkaa madaxnimada hayey waxaa la dhihi maayo isagaa ilaahay u dhow la dhihi maayo hadday mar camalka ku sinaayeen bacdukum min bacdi wey waa isdhaleen waa wada bashar wax kaloo ay ku kala fadli badnaan karaan ma jiraan acmaasha wanaagsan mooyaane waxaa kaloo aayadda ku sugan baa layidhi qadarkii dumarka iyo martabadoodii gabdhaha muslimaadka ah aayaddu aad bay u kor qaada waa la kor yeelay waayo qiimahooda iyo sharaftoodaa la sheegay oo waa iyaga yidhi waxaanu arkaynaa intaas in qur'aanku xusayo kuwa ragga ah oo la tilmaamayo oo rag unbaa lagu halqabsanayaa dumarkii iyaga oo lagu halqabsanayo oo la sheegaayana uma jeedno markaasaa loo tilmaamay oo sidaa loogu soo dejiyey aayadda raggi iyo dumarkii labadiiba ayaa lagu sheegay labadiiba saasaa loogu tilmaamay mid dakarin oo unfaa baa layidhi mid lab iyo mid dhadi ku yahaba sidaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala bacdukum min bacd fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin oo unfaa bacdukum min bacdin waxaa kaloo halkan ku sugan baa layidhi dadka muslimiinta ah waxaa la doonayaa inay tacliinta iyo waxbaridda dadka dumarkaa in la kor yeelo oo waxaa dhacday dad badan oo muslimiina inay gaboodfal ku sameeyeen ka gaabiyeen fii tacliimi nisaa iyo wa tarbiyatihin dumarka tacliimintooda iyo tarbiyadooda marka midaas looma baahna waa in la baro tacliin wanaagsan tarbiyo wanaagsan akhlaaq wanaagsan markaas in diinta islaamku sharaftay dumarka wanaajisay ayaa laga qaadanayaa baa layidhi sida kuwa ifranjiga ama faranjiga mayaa la yidhahda ay sheegayaan oo leeyihiin annagaa karaamadii qofka dumarkaa wadna annagaa u doodayna annagaa wax u hayna inaysan middaas waxba aysan ka jirinin waxay ku kala tegi karaan qofka raggaa kan raggaa iyo kan dumarkaa waa ku kala waa un cilmiga iyo caqliga waxa weeyaan qofkii ilaahay geliyo subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faladiina kuwa haajaruu hijrooday oo hijro la yimid makay ka tageen madiinay u hijroodeen waddankoodii dadkoodii awlaaddoodii bay ka hijroodeen oo waukhrijuu laga saaray min diyaarihim daarahooda oo la dhibaateeyey oo wa'uuduu la dhibay fii sabiilii aniga waddadayda iyo diinkayga iyo daacadayda wixii saxaabada ku dhacay dad badan oo mu'miniineh zamankasana waaba iska jidhaaye oo waqaataluu dagaalamay oo gaalada cadowga ilaahay la dagaalamay oo waqutiluu la laayey oo shahiidoobay lawkafiranna dhaafeen oo dhaafeen canhum xaggooda sayi'aatihim sayi'aadkoodii baan dhaafayaa wakaas ah waa tirtirayaa weeyaan waa la dhaafayaa wey lawkafiranna canhum sayi'aatihim walaudkhilannahum geliyeen oo geliyeen jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay dareerayso soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal webiyaashii afarta ahayoo macruufka ahaa weeye anhaaru min maayin hayri aasinin webiyaal biyaayoo aan doorsoomaynin wa anhaaru min labanin lam yataghayar dacmu kuwa caanaayoo aan weligood isbedelayn wa anhaaru min casalin musafaa kuwa malabo saafiya wa anhaaru min khamrin ladatin lishaaribiin webiyaal khamra ah oo u macaan badan kuwa cabaya ayib baa lagu abaalmarinaya jannooyinkaasaa la siinaya fawaaban waa walawhiibanna bay ka dhigantaha fawaabiyeen oo fawaabiyeen fawaaban fawaabin oo min cindillaahi ilaahay agti ka ahaatay wakaas ama jannaadkaasi waa fawaaban oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday awaab xag rabbi ka yimid weeyaan fadliga ilaahay ixsaankiisa ee ilaahay waxba waajib looguma laha wallaahu ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu fawaabi fawaab wanaagsan iyo abaalmarin wanaagsan iyo abaal buuxa ayaa ilaahay agtiisa ahaaday waana jannada weeyaan jannadaasoo maa laa caynu ra'da waxaan ila arag waxaan dhagi maqal qof binu aadana qalbigii waxaan kusoo dhici karin weeyaan waa jannada waxa yaalla weeyaan allahuma ajcalna min ahli ljanna waxaa la leeyahay yaboohan bal aayaadkan dib u fiiri tilmaamahan saddexdaa gadaalu fiiri waxaa la yidhi sayi'aadkoodii waa la tirayaa dembigoodii baa la dhaafayaa lawkafiranna canhum sayi'aatihim baa lagu sheegay sababtoo iyaga awal waxay dalbadeen faqfir lanaa dunuubanaa ilaahu dembiyaasheeda noo dhaaf wakafir cannaa sayi'aatina taa jawaabteeda maxaa laga dhigay lawkafiranna canhum sayi'aatin baa laga dhigay arrinta labaad fawaab cadiima in la siinayo baa ilaahay sheegay subxaana wa tacaala oo muxuu yidhi ilaahay walaudkhilannahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar sababtoo iyaga awal waxay dalbadeen rabbanaa waaatina ilaahayow nasiib maa wacadtanaa waxaa noo yaboohday calaa rusulika rusushaada rumayntooda iyo carabadooda waxaa noogu yaboohday ilaahayow nasiib waa laga yeelo jannadaasaan idin siinayaa baa layidhi arrinta saddexaad waxaa weeye fawaabkaa la siinayo waxaa la xidhiira weynayn iyo qadarin iyo sharfid oo ilaahay wuxuu yidhi fawaabkaasi waa min cindiillaah ilaahay agtiiso ka ahaado wax ilaahay agti ka ahaado fawaaba oo abaalmarin waa wax weyn iyagaa sidaa dalbado waxay dhaheen walaa tuqzinaa yowma alqiyaamati ilaahow hana hoojini yaa ilaahayow hana hoojini markaasaa maba jidha waxaa layidhi idin hoojin maayee fawaab oo min cindillaahi ayaaba leedihiinba ayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aayaadkii baa weli inoo socda abaalmarintii wanaagsanaydoo dadkaa ilaahay siiyey baa laynoo tilmaamay hawaaba min cindi illaah wallaahu cindahu xusnu hawaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yagurannaka yaysan kugu kadin oo kugu kadin taqalubu ladiina kuwii gedgadoonkooda kafaruu gaaloobay filbilaadi magaalooyinka dhexdooda ay gedgadoomayaan yaa laa yagurannaka yaysan ku dagin yaysan kugu kadin ayuha saamic qof kastoo wax maqalow inuu wax maqlayow qof kastowba yaa taqalubu ladiina kuwii gedgadoonkooda kafaruu gaaloobay filbilaadi gaalada ilaahay adduunya u dhiibi socsocodkooda iyo tamashlahooda iyo dalxiiskooda iyo hadba magaalo iyo qaarategidoodaa badan balaayadan u fiirso waa wax hadda taagan horeyna u jidhay kuwaas gedgadoonka hadba meelay tegayaan meeshay doonaanba u heli karayaan inay aadaan gaadiidkaay fuuri lahaayeen wixii ay kalkala bixi lahaayeen dhaqaalihii wixii baa loo sahlay taa yaysan ku dagin baa layidhi qofnowna yaysan ku dagin meeshay doonaan bay tijaariya baaxushari ka keenayaan waxay doonaan bay soo samaynayaan ayib maxaa yeelay mataacun qaliilun daalika kaasi waa mataacun qaliilun waa bade waa mataac yar wey waa wax yar weeyaan badeeco yar weeye raaxaysi yar weeye uma intaa kabacdi maawaahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeye xoogaa raaxaayo adduunkaa maalmaa jahannamana ka dambayso waxba maaha waa iska qaliil boqol sano hadduu gaadho wabiisa waxaa baas lahaaday almihaadu mihaad iyo gogol ayaa baas lahaadayoo waxaa u baas leh midkaas jahannamo taal jahannamaa u baas leh meel la goglado ama meel la tago ama meel la jiibsado waxaa u baas leh firaash iyo gogol la tago jahannamaa u baas leh sidaas baa lagu tilmaama markaas inaan dadka qalbigooda muminiinta adduunyadu ciriiriga ku tahay si kastoo qofka muminka waxaa layidhi barwaaqo badan xataa adduunka ugu hayso kaan haysan iskaba dhaafe adduunyadu waxa weeyaan waa sijnulmumin qofka muminka waa jeelkiisi wey xabisoo kale ku jiraa markii la fiirsho aakhira waxa ilaahay u diyaariyey barwaaqo kasta hadduu adduunka muminku ku hayso qof jeel ku jira oo kale wey qof jeel ku jirana raaxaadkiisa ma taal wajannat lkaafir adduunyadu waa qofka kaafirka jannadiis barwaaqo kasta oo halkaan ku hayso yaa waxa weeyaan halkaan baa isaga janno u ah laakiin waxa ka dambeeya markii la fiirsho cadaabkaas baa halkaas uga dambeeya sijnu lmu'min wa jannat lkaafir waay midba waxa u dambeeya markii la fiirsho adiga jannadaadi gaalow xogaagan adduunkaana weeyaan raaxadan cadaab badan baa kuu dambeeya muminow barwaaqo kastoo a haysatay raaxo kasta waxaan waxba maaha waxa weeyaan jeel baa ku jidha jannadii iyo khayrkii iyo abaalmarintii wanaagsanayd baa kuu dambaysa weeyaan wabisa lmihaad qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laakin aladiina kuwa ittaqow ka cabsaday rabbahum rabbigood lahum iyaga waxaa u ahaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha qasriyadeeda iyo geedaheeda hoosteeda ay dareerayso alanhaaru webiyaashii biyaha iyo caanaha iyo khamrada iyo malabka ahaa khaalidiina waayahay xaalay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooday ku waarayaan ka dhiman mayaan kana bixi mayaan barwaaqo haddaa haysan jidhay qofku wuxuu dhahayaa waagaan waxaa haystay adduunka waagaan hantida haystay waagaan dawladda haystay waagaan xoogga lahayn waagaan waxaasay dadku dhahayaan marka toosaas maaha barwaaqadaa markay arkaan waa khaalidiina fiiha waa ku waarayaan ha weligood ka bixi mayaan kana dhiman mayaan ayb markaas qofkii ilaahay diin iyo adduunyo iskugu daro labadabana sida wanaagsan oo loogu talagalay ugu camal fala wax ka wanaagsan ma jiro shaacirku wuxuu yidhi maa axsana addiina waddunyaa ida ijtamaca maxaa ka wanaag badan diin iyo adduunyo hadday kulmaan wuxuu yidhi laa baaraka allaahu fii dunyaa bilaa diini ilaahay ma barakeeyo adduunyo bilaa diin ah gaalada oo kale weeye adduunyay gacanta ku hayaan waxa weeyaan wax diinana ma haystaan shaacir kale baa isna wuxuu dhihi jiray maa axsana addiina waddunyaa ida ijtamaca wa aqbaxa alkufra waaliflaasa fi rajuli maxaa ka xumaan badan gaalnimo iyo cayrnimo gaal iskugu timid waa gaal waana cayr waxa weeye adduunyana waxba kuma hayso waa cayr waana gaal oo aakhira waxba kuma horeeyaan ya haddii gablan loogu darana waa kasii daran tahay baa leyi saddexdaa markay iskugu tagaan waay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala jannooyinkaasi leeyihiin nuzulan waa martigelyo oo min cindi illaahi nuzulan xaaluu yahay martigelyo iyo dayaafo iyo karaamayn oo min cindi illaahi alla xaggi ka ahaatay wamaa kan cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday baa khayrun u khayr badan lilabraari kuwa baariyaasha nusulka waxaa la yidhahda qofka martidaa markuu ku yimaado intaadan cunnada badan iyo waxa waaweyn u keenin xoogaaga horumarinta hore ah horumarintaa hore baa loo yaqaanaa marka waa dayaafo iyo martigelin weeyaan laakiin ridaha ilaahay iyo wamaa cinda allaahi baa khayrun lilabraari kuwa baariyaasha ah ilaa dadku waa labe baariyaal iyo fujaar weeye moogta ina alabraara la fii naciim waina alfujaara la fii jaxiim kuwa baariyaasha waxa ilaahay agtiisa ah baa u wanaag badan una khayr badan macnaha weeyaan una fadli badan ayb qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waina min ahlilkitaabi kuwa ahlu kitaabkaabay ka mid ahaadeen laman duul waina min ahlilkitaabi waxaa ka mida laman duul yuuminu rumaynaya billaahi ilaahay ilaahay buu rumaynayaa wamaana wuu rumaynayaa unzila la soo dejiyey ilaykum idinka laydiin soo dejiyo qur-aanka kariimkaah wamaana waa rumaynayaa unzila ilayhim iyaga loo soo dejiyey oo towraad iyo injiila sidii saxaabiga cabdulaahi binu salaam iyo raggii la midka aha iyo najaashigii xabashida xukumi jire oo kale intaba waa wada rumeeyeen ilaahay bay rumeeyeen qur-aankay rumeeyeen towreedii injiil bay rumeeyeen iyagay dadkii raacay kuwaasaa ka mid a khaashiciina xaala yihiin kuwa khaashiciina khushuucsan lilaahi ilaahay dartiis ku bihinbihinayo u khuduucaya laa yashtaruuna xaalaysan gadanayn biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa amanan aman qaliilan yar ilaahay aayaadkiisa ma taxriifinayaan axkaamta ilaahay ma bedelayaan tilmaamaha nebiga ma doorinayaan laa yashtaruuna biaayaatiillaahi amanan qaliilan sidaay sameeyeen axbaartii iyo ruhbaantii yahuudda iyo nasaaradu iyagu sidaas samayn mayaan ulaa'ika kuwa iyagaa tilmaamaha wanaagsan leh lahum iyaga waxaa u ahaaday ajruhum ajarkoodaa u ahaaday cinda rabbihim buuna ugu ahaaday rabbigood agtiisa ayayna ku leeyihiin waa kuwii la yidhi ulaaika yu'towna ajrahum maratayn abaalkooda laba jeer baa la siinaya kutubtii horena waa rumeeyeen kitaabkaanna waa rumeeyeen ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabkiisu miduu degdeg badan yahay weeye subxaanahu wa tacaala ilahay waa mid xisaabkiisu degdeg badan yahay aayaddu waxaa la leeyahy waxay kusoo degtay markuu jibriil nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay ninkii la dhihi jiray najaashi boqorkii wanaagsanaa baa nebigu wuxuu ku yidhi war istaaga oo ku tukada walaalkii najaashi saa qaarkood baa qaarkii kale hadal ku yidhi maxaan ugu tukanaynaa bay dheheen ninkaas yaa cajamigaadoo ma garanaysaa cilji baa la dhaha cilji waxa weeyaan ninkaas cajamiga gaaladooda ka mid ahoo waxaasa maxaan ugu tukanaynaa xabashiga ah markaasaa waxaa la yidhi waa inna min ahlilkitaabi waxaa ka mid a dadka tilmaamahaan leh haa dadka tilmaamaha wan wanaagsan leh ayaa ahlu kitaabka ka mid ah sidaas baa lagu yidhi ayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka dadkaas iyagu waa dad wanaagsan macnaha weeyaan dadkaas waa dad wanaagsan wey dadkaa wanaagsan tilmaamaa jira marka tilmaamahaas waa shan iimaan qofka in laga helo aan liiqliiqad lahayn iimaan in laga helo mu'miniinta kitaabkii loo soo dejiyey qofku inuu rumaysan yahay saddex wixii ummadihii hore loo soo dejiyey oo kutubtii samaawiga ahayd isna inuu rumaysan yahay khaashiciina lilahi khushuuc waa in laga helo waay waa iimaanka saxiixa amaradiisa iyo mirihiisa weeyaan ayb iyo inaysan aayaadka ilaahay ku gadan kuna bedelan shay mataacda adduunkaa ka mid ah tilmaamaha dadka leh weeye dadka wanaagsan oo laynoo ammaanay kuwaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo isbiruu sabra maxaa ku sabraysaan dhibaatooyinka daacada markaad la imaanaysaan cibaadada ku sabr cibaadada ku sabr isbiruu sabra weeyaan sabir la imaada waxaa kaloo ku sabidhaan dhibaatooyinka idinku imaanaya macaasida ka sabra cibaadada ku sabra dhibaatooyinka iyo xanuunada iyo shidooyinka shadaa'idda idinku imaanaya ku sabra saddexdii noocoo sabirka meesha waa soo gelayaan baa leeyahay wasaabiruu gaaladana la sabirtama aa cadowga ilaahay la sabirtama oo idinkuna waxa weeyaan sabir ha lagala helo say iyaguba dagaalka iyo dhibaatada ugu sabrayaan iyo dhaawaca idinkuna ugu sabra waraabiduu xirma ku nagaada aqiim weeye raabiduu ku nagaada laazima fangorooyinka iyo difaacyada hore yaa si aad diinta ilaahay u difaacdaan halkaa idinkuna waxa weeyaan ku nagaada raabidu halkaa ku nagaada weeyaan waaya tilmaamahaas waa tilmaamo cajiiba iyaguna isbiruu wasaabiruu sabra ayib wasaabiruu la sabirtama dhibaatada kuwa kale idinkaga imaanaysa ku sabra waraabiduu xirma raabiduu xirana waa la yidhi fardihiinna aa fuushantihiin jihaadka difaaca hore halkaas ku dabrada halkaa ku xirta oo waaciduu lahum ma stadactum min quwatin wamin ribaadi lkhayl weeyaan wuxuu yidhi sheekhaan sheekh maxamed amiin alharari wayadkhulu fiihi haadaa waxaa soo gelaya wax kastoo hadda la darbanayo awal fardaa la isticmaali jiray wax kastoo waladahu lcilmu fii hada alcasri casrigan wuxuu cilmigu dhalay oo wasaa'il difaac waxyaalaha kastoo laisku difaacaa min daa'iraat diyaaradaah waqaadifaat kuwa waxganaa lilqanaabul qumbalooyin ganaya wadabaabaad ah wamadaafic rashaasha ya madaafica wabanaadiq buntuqyaalah ya qalabyada dagaalada ah waxaas ilaa maanta wax kalaa gaaladii samaysata haddaa dhahdi faras baan qaadanaya iyo waran waxba kaga qaadi mayse markaas aayadda waa laga soo wada gelaya waxaasoo dhan oo maanta daruuri aba yidhi qalabyada ah casriga ah oo soo baxay oo gaalada lagula jihaadi karo waayo muslimiintu waa isticmaalayaan haddowsan qofku waxaan haysanin wuxuu noqonayaa buu yidhi aczala min asilaax qof aan hubba wadan oo kale gacnaha laalaadinayo o kale waxaan kale hadduu wato waayo waxaa la rabaa buu yidhi dadka mu'miniinta inay bartaan funuunulxarb noocyada dagaalka iyo tababarka tareyninadaas waa inay yaqaanaan khidadka caskariga waa inay yaqaanaan baariciin fi lculuumi abiciya waa inay baariciin ku noqdaan waay tababarada iyo nidaamkaasoo dhan fakullu dalika waajibun cala almuslimiina fi hada alcasr siay ugu diyaargaroobaan waxa weeyaan waa maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajib si ay iskaga celiyaan gaalada weeyaan hal maalin oo lagu xirmo waddada ilaahayna oo ribaadkaas lagu xirmo khayru min addunyaa wamaa calayha taasina wata abu hurayre xadiis uu nebiga ka wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa adullukum calaa maa yamxu allaahu bihi lkhadaaya ma waana idin tusayn wax ilaahay dembiyada ku tirtiro derajooyinkana idinku dallacsiinayo waxay dhaheen balaa yaa rasuulallah noo sheeg wuxuu yidhi weesooyinka oo lagu xeeldheeraado weeye weesada cala almakaarih marka xataa naftu dhibsanayso oo qabowga iyo waxyaala jirjiraan weesada lagu xeeldheeraado iyo tillaabada oo loo soo badiya ilalmasaajid hadda qofka masaajidka fadhiya oo khayrka dhegaysanaya ama ku ictikaafaya ama salaada u yimid ama cilmiga u fadhiya iyo qofka dee gurigiisii ama meheradiisii ama meel kale khayrka yaa ka dhegaysanaya ama kaga taxan labaduba khayr bay ku jiraan laakiin waa kala khayr badan tillaabooyinka karat lkhuda tillaabadii tirada badnayd oo masaajidka lasoo aadayey baa qofkaan dheeraad ah tillaabadau qaadaba waa dheeraad ajar baa midna loo qoraya midna dembi baa looga tirtiraya waxaa ka mida waxyaalaha darajooyinka lagu helo intidaaru salaad bacda salaad salaad qofku inuu sugo salaad dabadeed fadalikum ribaad kaasaa ribaadaba nebigu yidhi waa xadiis saxiixa imaamu muslimkaa wariyey yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu allah allah ka yaaba lacallakum waxaa mudantihin tuflixuuna inaad liibaantaan ayaa mudantihin amaba xaqiiqa a ku tihin suuradda waxaa lagu dhammeeyey wixii lagu soo bilaabay baa layidhi waxdaaniyada ilaahay tawxiidka arrimaha dadka wanaagsan intaa markii lagu soo bilaabay iyadiibaa haddana lagu khatimay waana arrin wanaagsan oo hadalka wixii lagu bilaabay in lagu soo gebagabeeyo waxyaalaha aad u wanaagsan bay ka mid tahay wattaqu llah allah ka yaabay allah ilaahay ka yaaba subxaana wa tacaala magaca ilaahay wattaquuhu lama dhihin wattaqu llah magaca ilaahay baa laisku cabsigelinaya lacallakum tuflixuun waxaa mudantihiin inaad liibaantaan amaba a xaqiiqa ku tihin qofka saa sameeya sabray sabara wasaabara waraabada intaas ku daray lacallakum tuflixuun waxaa jidhay caaisha radia allahu canha baa waxaa la weydiiyey wixii kuula yaab badnaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aad ku aragtay maxay ahaayeen markaasay oyde waxay tihi nabiga arrimihiisao dhan wax cajabi ahaayeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam hameen hameennada ka mid a ayaa wuxuu igu yidhi caaishaay iga tag atacabadu leylata lirabbi rabbigay baan caawo u cibaadaysanaya markaasaan waxaan idhi bay tihi wallaahi innii la uxibu qurbaka wa uxibu maa yasuruka inaan kuu dhowaadana nebi allo waan jeclaha wixii ku farax gelinayana waan jeclaha nebigu waa kacay waa dahaaro qaatay waa tukaday markuu tukanayay nebigu waa oyayey ilaa nebiga dharkiisi qoyey calayhi salaatu wasalaam ilaa garkiisina qoyey ilaa dhulkii ka hooseeyey qoyey bilaal baa u yimi hameenkaasoo dhan saasoo ah salaadii waa joogtaa buu yidhi nabi allow bilaal markuu arkay nebigii ooyaaye buu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi tabki waqad qafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa ta'khara ilaahay iyadoo uu kuu dhaafay wixii hor maray iyo wixii marayba oo dembigaadaa dembigo nebigu dembi maba lahayna calayhi salaatu wasalaam waana ooyeysa wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuuran oo ma waanan ahaanayn addoon shukrin badan ma waanan ahaanayn laqad nasalat calaya leyla aaya xalay waxaa dusheeda ku soo degtay aayad waa aayaadkan suuraddan ku dhammaadeen weylun liman qara'ha halaag wuxuu u ahaaday qofkii akhriya walam yatafakkar fiiha aan ku tafakurin ilaa aayaadkan oo dhan waa tafakur ina fii khalqi samaawaati laga soo bilaabo waay ina fii khalqi samaawaati waalardi wakhtilaafi lleyli waannahaari laaayaati liuli lalbaab ibnu xibbaankaa warinaya sanadkiisuna waa xasan afalaa akuuna cabdan shakuuranna bukhaarigaaba iyadana warinayaba darsigeena intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab